waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
baadhitaan ayaa lagu ogaaday in ay dad badan oo australiyaanahi dhayalsadaan muhiimadda ay leedahay in qofku dardaaran sii qoro inta aanu dhimanin xeeldheerayaasha ayaa ku talinaya in laga sii fekero oo muhiimadda koowaad la siiyo aayaha xubnaha qoyskaaga oo dhaxalka kugu leh iyada oo aan lagu xidhaynin da'dooda dabaqadda ay kaga jiraan dhaqaalaha bulshada iyo wixii la mida daraasadan oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in sida amka ah dadka da'da weyn iyo kuwa hantiilayaasha ah oo keliyihii sii reebaan dardaaran qoran inta ay nool yihiin adam steen ninkan la yidhaahdo oo ah professor ka tirsan deakin university ayaa koox uu hogaaminayay samaysaysahan ballaadhan laba sannadood kadib daraasadii hore sahaamintaana waxaa ka soo baxay in aanay kala badh oo badh dadka su'aalaha la weydiiyey samaynin dardaaran qoran oo meel ku xafidan waxaad helaysaa jawaabo isku mid ah oo ah in aanay dadka badankiisu rabin inay ka hadlaan dardaaran dhimasho hantiyo iyo wixii la mida kuwaas oo ah saami ballaadhan oo qiyaastii boqolkiiba konton ama wax yar ka hoose ah ayuu yidhi rofesor steen wuxuu yidhi sababaha ay dadku u cuskadeen inaanay dardaaran sii qorin waxaa ka mid a fikrado khaldan oo jira iyo xataa arrimo malacawaal iyo curaafaysi ka shidaal qaata waxaan soo ogaanay inay jiraan dad badan oo aan u malaynahaynin inay u baahan yihiin inay sii dardaarmaan waxaa kaloo jira saami wax ku ool ah oo u malaynaya inay dhimanayaan haddii ay sii dardaarmaan dadka qaarna waxay leeyihiin lacag dhaxal laga reebaba ma haysanno weli ma aanaan gaboobin iyo wixii la mida fikradahaasina waa kuwo runtii laga siman yahay kuma koobno oo keliya bulshooyinka soo galootiga ahee waxaa ka mid ah bulshooyinka anglo saxonka ah ayuu yidhi marka uu qofku dhinto isaga oo aan ka tegin dardaaran qoran waxaa loo yaqaanaa intasi waxaana dhaxalkiisa lagu qaybiyaa sharciga dowladda sharciyaqaankan la yidhaahdo dean camnews ayaa sheegay in dardaaran qoran oo laga taga yareeyo isqabqabsiga iyo dhibaato dambe oo ka dhex dhacda qoyska iyo inta dhaxalka xaq iyo sharciba u leh dadku waxay u maleeyaan in dardaaranku hoseeyo oo keliya dadka noloshoodu sii dhammaanayso ma aha wax sidaa looga sii murugoodo ma garanaysid goortaad dhiman doonto sidaa awgeed waa fikir fiican in aad sii diyaargarowdo fikir khaldan oo kalena waa in haddii aadan dardaaran ka tegin ay dowladdu qaadan doonto hantidaada oo dhan taasina run ma aha iyana sharciyo ayaa jira caddeeya sida hantida la yeelayo laakiin sida iska muuqataa haddii aad dhimato adigoon dardaaran qoran ka tegin xaaladaha noocaasihi waxoogaa way kakan yihiin marka la eego waxa sharcigu ka dhigayo cidda hantida la siin doono ayuu yidhi haddii uu qofku dhinto isaga oo aan ka tegin dardaaran qoran qaabka hantidiisa sharci ahaan loogu qaybin doonaa waxay ku xidhan tahay sharciyada arrimaha dhaxalka uga yaala gobolka ay khusayso laakiin maer camnews waa sharciyaqaankii wuxuu leeyahay sharciga dowladda ee dhaxalka lagu qaybinaya waxaa laga yaabaa inuu ka duwanaado sidii qofka dardaaran la'aanta ku dhintay mudnaanta u kala siin lahaa xubnaha qoyskiisa haddii uu ka tegi lahaa dardaaran qoran hantiyaha dadku waa kuwo kakan mararka qaarkood dadku ganacsiyo ayay wax ku leeyihiin waxay yeelan karaan saamiyo iyo noocyo kala duwan oo hanti ah dardaarankuna wuxuu runtii kaa caawiyaa sidii aad u kala qaybin lahayd hantiyaha waxaa jira waxaa jiri kara wax aad rabto inaad dhaxal siiso caruurta carruurtaadu sii dhaleen dhaxaltooyo qoys ama wax muhiimad gaara leh ama wax aad labadiinnu wada leedihiin wada lahaydeen dardaarankuna waa sida u wacan ee lagu xalliyo taas ayuu yidhi inkasta oo ay jiraan waraaqo nooca la buuxiyo ah oo lasii diyaariyey loona yaqaano duit doid yourself kit oo in dhawaalahan dadku aad u isticmaalaan haddana ooma wacna sida kuwa laga qorto sharciyaqaanada ku xeel dheer arrimaha dhaxalka waxaa kaloo qoridda dardaaranka lala garabsan karaa laan dowladeedka u xil saaran ee la yidhaahdo state trustee taas oo ka jirta gobol kasta oo australia ah waxaa kaloo jira public trustees waa ganacyo si gaara loo leeyahay haddana qabta shaqada state trusteeska oo kale oo qaata khidmad khidmaddaasoo ay dowladdu goyso xadigeeda dadka da-doodu ka weyn tahay lixdan sano ama kuwa kale ee qaata lacagta howlgabku waxay heli karaan qiimo dhimis xagga khidmadda ah michael spiegel oo ah maamulaha ugu sarreeya laanta victorian state trustees qaybteeda trustee services division ayaa sheegay in aanu dardaaranku muhiim u ahayn oo keliya wax dhaxalka hantida ee uu sidoo kale muhiim u yahay ciddii mas-uulka ka noqon lahayd korinta carruurta yaryar If they don't have a will, then the guardianship of that individual is decided.
haddii aanay haysanin dardaaran qoran ciddii mas-uulka ka noqon doonta cunuga waxaa lagu go'aaminayaa sharciga dowladda waxay mid mid u eegaan qaraabada kala duwan ee ah kuwa ku habboon cunuga iyadoo oo laga yaabo in cunuga loo dhiibo qoys koriya ama qoyska mas-uulka ka ah lagu labo qof kale oo la caawiya taasina waa sababta aannu had iyo jeer u sheegno inay runtii muhiim tahay inaan inaad dardaaran qoran ka sii dhigto qofkii cunuga mas-uul ka noqon lahaa waayo haddii kale go-aan baa laguu gaadhi karaa kaasoo ka soo horjeeda rabitaanka cidda mas-uulka ka ah cunuga ama waalidkiisba ayuu yidhi maer spiegel ayaa sheegay in arrintan dardaaran reebiddu ay si gaara muhiim ugu sii tahay dadka soo galootiga ah ee australia ee haystaa caruur da-doodu ka yar tahay siddeed iyo toban sano qoys iyo qaraabo kalena aanay australia u joogin So myself, for example, my children are born in two different countries, and when my wife and I set up the will, we.
aniga qudhayda tusaale ahaan caruurtayda waxay ku kala dhasheen laba waddan oo kala duwan markii aan aniga iyo xaaskaygu dardaaranka qornayna waxaannu magacownay qof caruurta ka mas-uul noqda austraaliya gudaheeda waayo caruurtaydu waxay ku koreen austraaliya waxaannu ka fikirnay haddii aannu dhimanno baaba'a soo gaadhi doono caruurta iyo sida ay dhacdooyin daran ugu noqon karto inay dib u laabtaan inay dib ugu laabtaan waddan aanay weligood aqoona way uga sii darnaan lahayd sidaa awgeed waxaannu rabnay inaannu xaqiijinno saaxiibadayada noogu dhow oo raba inay carruurtayada dhowraan haddii aannu dhimanno ayuu yidhi muddadii uu dean calimnios macaamiishiisa la qorayay dardaaranka wuxuu sheegay in mararka qaarkood ay soo baxaysay farqiga u dhexeeya fahamka macaamiishiisa ee dhaxalka iyo qaybintiisa iyo sida uu sharcigu qabo waxa uu sheegay in dardaaranka oo lasii qoraa ka hortegi karo arrimaha aan la hubin ee dhici kara in general situations, it just makes life easier and clearer because people know what the deceased guud ahaan wax walba ayay hawl yaraysaa oo kala caddaysaa waayo dadku waxay og yihiin wixii qofka dhintay rabay bulshooyinka soo galootiga qaarkoodna fahamka ay u leeyihiin hanti wuu ka duwan yahay tan bulshada anglo seltiga hantida waxay u yaqaanaan wax qof waliba wax ku leeyahay halka sharciga austraaliya uu arko in aad adigu in aad adigu hantida iska leedahay oo aad xaq u leedahay inaad sidaa doonto yeesho waxaana jira cadaadisyo qoyska ka yimaada marka dhaxalka la qaybinayo bulshooyinka qaarna dadka dhexalka leh baaba uga afdheer wixii waalidkood dhaxalka ka odhan lahaayeen ayuu yidhi michael spiegel wuxuu leeyahay in xurgufaha iyo cuqdadaha qoyska ka dhex abuurma marka dhaxalka lasoo gaadho iyadoo aan lahaynin dardaaran qorani waa mid ka dhex dhaca bulsho kasta oo aan dhaqan gaar ah ku koobnayn khibradahana waxaan ka helay buu yidhi intii aan ka shaqaynayay victoria state trustees The deceased person's wishes were not known and were not explained clearly, then it leaves a lot of ambiguity, and that's where we see.
haddii a lot of aan la ogeyn Make sure sidii you qofka have dhintay wax u everything in rabay place that you want oo aan and si cad that loo situation qeexin is waxay not reebtaa only madmadow place to badan have the waana conversation, halkaa so the meesha family aynu knows ka what's aragno going on, iskhilaaf knows badan what's hubi inay wax kasta aad wax kasta oo aad rabtaa meel kuu yaalaan sida ugu wacanna ma aha oo keliya inaad dardaaran meel dhigto ee waa inaad qoyskaagana wargeliso si ay u ogaadaan sida wax u dhici doonaan oo aanu lama filaan dhicin ayuu yidhi
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali